mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka hiiraanka degmada beledweyne iyo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta hay-adaha samafalka ee ka howlgala magaalada beledweyne ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada beledweyne waxay uga hadleen sidii loo caawin lahaa dadka ay abaaraha saameeyeen ee ku nool gobolka hiiraan axmed maxamed khaliif oo ah agaasimaha isbitaalka guud ee magaalada beledweyne oo ugu horeyntii ka hadlay kulan ka dhacay magaalada beledweyne ayaa waxa uu sheegay runaantii waxaa jira oo qof walba maanta og yahay in abaar daran ay ka jirto wadanka khaasatan gobolka hiiraan ay ka jirto maadaama ilaahayna uuna amray nebigiisana uuna amray inaan iscaawino ilahi wuxuu leeyahay tacaawun cala albiri wataqwa walaa tacaawun cala alismi walcudwaan ilahi wuxuu yidhi samafalka iyo cabsi ilahi iskugu kaalmeeya nebigana calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ma nafasa kurbata mu'minin nafasa lahu kurba dunya walaakhira ninkii qof kurba ka feeda mu'min ah islaam ee kurba ka feedo ilaah kurba ee adduunya aakhiruu ka feedayaa marka kurbada maanta haysato dadka walaalahayn oo abaarta ay saamaysay waxaan jecelnahay in aan soo jeedinaynaa in laga wada qayb qaato oo laga geysto sadaqo waxaway sadaqada maalka ma nuqsaamiso ilaahay wuxuu ku sheegay aayaad badan in sadaqada ay maalka ay badiso dunyadan wax yar waan ka tegaynaa markaan wax la baxno dadkaas abaaraha ay ku dhaceen aan kuturbiisha ama aan wax iskugu darno qofka islaamka ee haddii uusan la murugo qofka kale walaalkiisa islaamka nabiga calayh salaam wuxuu yidhi qofkii aan muslimka kurbadiisa ayna kurbo u noqon ummadayda ka mid maaha magaalo cismaan maxamuud waxay horjoogo ka tahay mid ka mid ah kacban ku yaal magaalada beledweyne waxaana ay sheegtay in ay soo dhaweynayso dhibaatada ka jirta gobolka hiiraan dadka iyo dunyada wixii abshir ilahi hana waafajiyo wixii malagooda galan lama karaayo lama celin karo meel kamid ay leeyihiin waxaan marka aan soo dhaweynaynaa cid alle ciddii wax geysan karto hay-adaha samafalka hadday yihiin hadday ganacsatada yihiin hadday ururada dhalinyarada yihiin hadday shaksiyaad yihiin hadday ururada haweenka yihiin cid kasta oo mudan dadkaasi in la badbaadiyo in la isku daya anagoo bariis iyo baasta daadinayna nagula cadaabaayo aan la qaybsana baayada dadka walaalaheena nagu soo barakacay oo biyaha weliba wax kale aanan haysan magaalada ay soo galeen marka aad iyo aadaan maaragtay aan midiyahan waxaan leenahay asaga ayaa naga ateen dheer anaga hadda anigi guddi kale hadaan hadalna meel matagaa codkaa lakin midiyaha waa gaarsiin karaa mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka hiiraan oo dhankooda ka hadlay kulanka ayaa waxay ballan qaadeen ugu horreyntii ay bilaabi doonaan biyo dhaamin horta biyo dhaamis inaan bilaabno biyaha maadaama nolosha biy biyaha kow ka tahay konton gooyadooda maamulka uu ku dhawaaqay inuu bixiyo ilaa boqol laakiin konton a hadda noogu horeyso oo noo noo noo qorshaysan laakiin ilaa boqol waa soconaynaa gooyada biyaha ah si marka meelaha dhibaataysan loo geeyo insha allah haddii ilaa yidhahdo waxaan rajeynaynaa maalmaha soo socdo dindiyahaasna ay bilaaban doonaan kadibna dadka baahan ee raashinka u baahanna la jey doono la sii doona insha allah hadii wixii lasoo lasoo aruuriyo xoola dhaqatadii aanan hilmaami doonin dadka xoolaha ka dhamaada iyagana tirkooda la xiimi doono waxaas oo dhan marka maamulka maanta markii ugu horreysi waaye guddoomiyaha degmada beledweyne maxamed axmed ibraahim food cadde oo dhankiisa ka hadlay kulanka ayaa waxa uu sheegay ka maamul ahaan anaga waa sida uu guddoomiyaha sheegay ilaa boqol booyadood oo biyoah ayaa inaan ku bilownaan runa hadda kontonan haynaa inaan sii bilawn ilaa boqolan gaarsiinana waa waa hadafkayna waay iyo wixii kaloo heli karnaba afkoonaan samayn doona insha allah hal dollar xataa la diidi maayo ciddii hal dollar tuurta akoonkaas ku tuurta waa ilaahay baa ajirka siinaya guddoomiyaha degmada beledweyne mar uu ka hadlay ballanqaadyada inta badan la sameeyo ayaa waxa uu sheegay hay-ada imana iyo waxaas andhig ayaan rajaynaynaa hay-adaha waxaan sheegayna marka iyagana markii roobda ay waraha biyoobaan oo beeraha la falaya ka bacdiyaan waan bixinaynaa iyagana cidka aqbalaysa malaha ciddii wax haysa ha keento waa yaryihiin waa badan yihin marba hadda ha keenaan ciddii wax hayso ha keento laakiin roobka dowda kadib aan waxba fursasa ii maqnay ka aqbali maayo waa markii ugu horreysay oo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka hiiraan iyo ka degmada beledweyne iyo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta hay-adaha samafalka ee ka howlgala magaalada beledweyne kulan ay ku yeeshaan magaalada beledweyne ay ugu hadlaan sidii wax loogu qaban lahaa dadka ay abaaraha saameeyeen bashiir cabdullahi cusmaan idaacadda warsan beledweyne